إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh akhyaartan dhageysataay kusoo dhowaada warka duhur ee warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan qodobada duhurnimadan aad ku dhagaysan doontaan waxaa ka mid ah alkataib ayaa baahisay muuqaalka dagaal lagu kala baxay oo khamiistii lasoo dhaafay ka dhacay deegaanka califooldheer ee wilaayada shabeellaha dhexe sarkaal sare oo ka tirsan sirdoonka yuganda ayaa sheegay inay dhici karto in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay la wareegaan muqdisho lix toddobaad gudahooda haddii aysan maalgelin helin ciidankooda macadka faalooda arrimaha amniga ayaa sheegay in howlgalka cusub ee yuusom uu wajahayo caqabadihii fashiliyey kuwii isaga ka horreeyey ra-iisul wasaarihii dowladdii uu hogaaminayay farmaajo ayaa ka warramay tacdiyaad uu sheegay in isaga iyo wafdiga hogaamin ay kala kulmeen dowladda federaalka xildhibaan ka tirsan dowladda federaalk ayaa ka hadlay arbushaad shalay uu kala kulmay wasiiro iyo xildhibaano xilli uu doonayay inuu xarunta baarlamaanka horteeda kula hadlo saxaafadda maamul kala baxay puntland ayaa sheegay in dowladda federaalka ay dhibaato soo jiraan ku hayso taliskooda iyagoo muujiyay inay tahay dowlad daciif ah oo aan la dagaalami karin xarakada mujaahidiinta al-shabaab warka dibadda dhegeystayaal duhurnimadan waxaa ugu door karoon xabaalwadareedyo cusub oo ay ku jiraan meydadka tobannaan ruux ayaa laga helay dalka suuriya intaas waxay ahayeen dhegeystayaal qodobadii ugu door karoonaa ee warka duhur ee warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan imiinkana u diyaargaroobah iyagoo faahfaahsan إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
waa duhurnimo axadda taariikhda hijirada ay ku beegan tahay afar iyo labaatanka bishan shacbaan kun afar boqol lix iyo afartanka hijirada dhinaca kalena waafaqsan saddex iyo labaatanka februari sannadda laba kun shan iyo labaatanka dhegeystayaal kusoo dhowaada qodobadii aad soo maqasheen oo faahfaahsan alkataib ayaa baahisay muuqaalka dagaal lagu kala baxay oo khamiistii lasoo dhaafay ka dhacay deegaanka califooldheer ee wilaayada shabeellaha dhexe muasasada warbaahineedii alkataib oo ku hadasha afka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa goordhow baahisay filim kooban oo xiise badan kaasoo lagu soo bandhigayo weerarkii xasmiinta ah ee khamiistii ka dhacay deegaanka califooldheer ee wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha dhexe halkaasoo khasaare lagu gaarsiiyey ciidamada dowladda federaalk iyo maleeshiyaadka macwisleyda qaybaha hore ee isdaarka waxaa ka soo muuqanaya ciidamo si harsara loo soo qalabeeyey oo ka tirsan militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab kuwaasoo jiiraya difaacyada ciidamada dowladda federaalka iyo maleeshiyaadka macuusleyda mar qura ayaa waxaa isqabsanaya tacashiirada noocyadeeda kala duwan labada daraf ayaa iswadaarsanaya rasaas culus sida laga dheehanayo muuqaalka cusub ee baahisaalka taib askarta dowladda federaalka sida caadadood baaheed waxay bilaabeen cararkii lagu yaqiinay iyadoona xeen askar oo aan fariirsanaysan ogeyn halka looga yimid ay baacsanayaan ciidamada mujaahidiinta waxyaabaha xusida mudan ee muuqaalka ku daawanaysa waxaa ka mid ah kaamirada alkataib ayaa soo qabanaysa askarta weerarka ku habsaday oo isbarbar ordaya iyaga iyo gaadiidkooda dagaalka laakiin markii u suurtagali weysay inay ku baxsadaan gaadiidkooda dagaalka oo orodka ku yaraaday ayaa bilaabay inay cagta maalaan dagaalyahanada mujaahidiinta al-shabaab ayaa tooganaya askar dhowr ah
ناجعاتي في نجاتي دوسقي فيه حياتي رافعا راسي عزيزا مخبتا لله ذاتي سوف أمضي في طريقي كاسحا طريقي qaybaha dhexe ee muuqaalka cusub ee baahitaalka taib waxaad ku arkaysaa meydadka ciidamada dowladda federaalk oo si foolxun u dhintay qaarkoodna iyagoo hindhaha taagaya oo xagga sare eegaya ay naftu ka diday ciidamada mujaahidiinta ayaa weerarkan kusoo furtay gaare cabdibila ah oo ku rakiban qoriga sida daranduuriya u dhaca ee loo yaqaano dhashiikaha kaasoo ad arkayso dagaalyahan fara fudud oo gaariga furaha ku rogaya si deg degan ooga saaraya xirada
احصريهم واحصديهم في صياصيهم أريهم أنك لست سلاما للعدا وزلزليهم إنني جيش محمد في لباب ما تعبد غير رب الحق أسجد شاريا روحي بعسجد سوف أمضي كالمثنى كابن عمرو والمهنى حيدر الأبطال لما qaybaha dambe ee filimka ayaa ku weecinaya ciidamada mujaahidiinta oo gudaha u galaya deegaanka califooldheere kadib markii ay soo raamsadeen ciidamada dowladda federaalk oo ku sugnaa meelaan ka fogeyn deegaanka califooldheere filimkan ay soo saartay alkataib ayaa mar kale caddeen u ah khasaaraha adag ee dowladda federaalk lagu gaarsiiyey deegaanka califooldheere oo cutubyaad u hubaysan oo ka tirsan militariga al-shabaab weerar kula kallaheen kuwaasoo lagu dilay tiro askar ah gaadiid iyo saanado militarina ciidamada mujaahidiinta gacanta ku dhigeen
محمد في لباب ما تعبد غير رب الحق أسجد شاريا روحي بعسجد سوف أمضي كالمثنى كابن عمرو والمهنى حيدر الأبطال لما قارعوا للشر سناه سوف أمضي للحمية للأماني للرزية إنما المخموم حقا من عدا نحو المنيه أيها البتار أبحر في دماهم لا تقهقر
sarkaal sare oo ka tirsan sirdoonka uganda ayaa sheegay inay dhici karto in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay la wareegaan muqdisho lix toddobaad gudahooda haddii aysan maalgelin helin ciidankooda warbixin umuurtaas ku saabsan waxaa inoo ambaqaadaya farxaan cali cabdulaahi samuel insabuga oo ah khabiir xagga amniga ah iyo sarkaal sare oo horay uga tirsanaa dowladda yuganda ayaa wax uu walaac ka muujiyey taagdarida xooggan ee ay wajahayso dowladda federaalka iyo ciidankeeda haddii ay sii socoto hakinta lagu sameeyey taageerada dowladaha reer galbeedka war qoraal ah oo uu ku daabacay barta uu ku leeyahay ex ayuu samuel ku sheegay in haddii midowda yurub iyo u n-ku aysan maalgelin duulaanka ay ciidankoodu ku joogaan soomaaliya ay suuragelin karto in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay lix toddobaad gudahood ama ka yar kula wareegi doonto guud ahaan magaalada muqdisho isagoo mar ka hadlayey tabardarida haysata dowladda federaalk ayuu sarkaalkan yugandheeska ah yidhi ma haystaan ciidan tayo leh gaar ahaan markii ay fashilmeen ciidamadii uu turkigu tababaray ee ku sugnaa jubbada hoose annagu uma shaqaynayno waxaan jirin ayuu sii raaciyey hadalkiisa warkan ka soo yeeray sarkaalkan horay uga tirsanaa sirdoonka dowladda yuganda ayaa sii xoojinaya xaaladda hubantila'aanta ah ee uu wajahaya howlgalka cusub ee ciidamada shisheeye lagu magacdaray osom kaas oo iminka wajahaya dhaqaale xumo baahsan oo ay ka qayla dhaaminayaan dowladaha afrikaanta ee qaybta ka ah howlgalkaasi saacadihii lasoo dhaafay ayay sidoo kale ahayd markii machadka i s s ee ka faallooda arrimaha amniga kana howlgala waddamo badan oo ku yaalla afrika ayuu shaaca ka qaaday in howlgalkii shisheeye ee osom uu wajahayo caqabado la mid ah kuwii fashilmay howlgalkii hore ee shaarka loo beddelay ee atmis kuwaas oo uu ku sheegay dhaqaalola-aan iyo maalgelinta reer galbeedka oo sii dhammaanaysa bishii dhammaatay ee janawari ayuu bilowday magacbeddelka loo sameeyey duulaanka shisheeyaha ee soomaaliya ilaa iyo haddana ma jirto wax isbeddel ah oo ku yimid duulaankooda reer galbeedka oo uu ugu horeeyo maraykankana waxay diidan yihiin inay dhiibaan dhaqaalaha rasmiga ah ee duulaanka warbixinnadan isa soo taraya iyo walaaca lagu muujinayo fashil deg deg ah oo ku yimaada howlgalka cusub ee ciidamada shisheeye duulaanka ku jooga dalka ayaa ah kuwo walaac xooggan ku abuuraya dowladda federaalka taas oo iminka wajahaysa xaalado siyaasadeed iyo duulaanno ballaaran oo kaga imaanaya xarakada mujaahidiinta al-shabaab dadka sida dhow ula socda duulaanka shisheeye ayaa qaba in aan wax natiijo ah laga gaari doonin xalinta dhibaatada haysata howlgalka cusub ee lagu magacdaray osom maadaama waxa ay ka cabanayaan ay tahay isla sababtii shaarka loogu beddelay kii isaga ka horreeyey ee admis
machadka faalooda arrimaha amniga ayaa sheegay in howlgalka cusube ee usom uu wajahayo caqabadihii fashiliyey kuwii isaga ka horreeyey faahfaahinta warkan waxaa inoo akhrinaya cali aadan xasan macadkan oo ka faallooda arrimaha amniga ayaa sheegay in howlgalka cusub ee eusom uu wajahayo caqabadihii fashiliyey kuwii ka horreeyey warbixin u daabacay macadka i s s oo ka faallooda arrimaha amniga islamarkaana ka howlgala wadamo badan oo ku yaala qaaradda afrika ayaa shaaca ka qaaday in howlgalka shisheeye ee eusom uu wajahayo caqabada la mid ah kuwii fashiliyey howlgalladii hore ee magaca loo bedelay macadkan ayaa tilmaamay in howlgalka cusub uu wajahayo caqabada la xiriira maalgelin la-aan taas oo saameyn ku yeelatay habsamo u socodkiisa dhaqaale xumida xooggan ee haysata howlgalka cusub ayay warbixintu xustay inay meesha ka saarayso hadafkii rasmiga ahaa kaas oo lagu sheegay hoos u dhigista awoodda sii xoogaysanaysa ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab
ra-iisul wasaarihii xilligii dowladii farmaajo ayaa ka waramay tacadiyaad uu sheegay in isaga iyo wafdii hogaaminaya ay kala kulmeen dowladda federaalka faahfaahin ku aadan warkan waxaa la diyaaraa maxamed qaasim maxamed xuseen rooble oo ah ra-iisul wasaarihii hore ee dowladda federaalk oo dhowaan wafdi uu hogaaminayo loo diiday inay basaboor diblomaasiga la siiyo si ay ugu safraan dalka koonfur afrika ayaa waxa uu markii ugu horeysay ka hadlay arrintaas rooble oo hadda ku sugan dalka koonfur afrika ayaa waxa uu sheegay in ay arrintaani jirto dhibaatadana ay kala kulmeen dowladda federaalka taas oo sababtay in ay haraan qaar ka mid ah wafdiga uu isagu hogaaminayay waxa uu intaa ku daray in markii uu dib ugu laabto magaalada muqdisho uu la xisaabtami doono dowladda federaalk ee uu ku eedeeyey inay tacadiga u geysatay
waxaan rabaa dad badan ayaa isoo weydiiyey wixii maalmahan dhacayay social media looga hadlayay safarkii aan halkan ku imaanaynay sidoo walaalkii cabdullah carab sheegay caqabada ayaa dhacay siday rabaanba ha u dhacaan laga soo bilowdo kowdii bishan februari ilaa labaatankii oo aan diyaaradda usoo raacaynay johannesburg ee khamiistai ahayd waa labaatan cisho aniga iyo asxaabteyda mar kasta waxaan isku daynay inaan arrintaas aanan ka hadlin wixii dhacayna aan duubduub u laqno oo aanan dhib geysanin marka wixii dhacay waa dhaceen saaxiibanaga mid ah dhibkii dhacay ayay u hareen dowladda hadda saaxiibbaday ay hogaaminayaan madaxdan ay u yihiin iyagana tala ayaan siinayaa oo ah waxaan shalay aniga diidayaa dadka dib loogu celinin oo dadka loo isticmaalin dadka waa isyaqaanaan madaxda waa istaqaanaa qofka hadduu iimaan qabo qofka kalena uu iimaan qabo waa xisaabtami karaan laakiin hadday kala iimaan duwan yihiin ma xisaabtami karaan markaan xagga tago saaxiibbaday waa u tegayaa waana la xisaabtamayaa kuwii dhibka geystayna in aysan dadka u dowladayn ay dowlad ula dhaqmaan sida dowlad laakiin aysan u dowladayn ayaan rajaynaya kuna boorinayaa madaxda hadda dalka xukunta hal fariin ayaan dirayaa inkastoo laga codsaday inaana sheegin odaynaan ahay nin ciid kugu rogay waxaa lahay waxba kuma gaarsin laakiin calooshiisa ku tusay soomaan ma ahan markii ugu horeysay oo xubna ka tirsan dowladda federaalka ama horay uga tirsanaa jiray ee u diida safaro dibadda ah xildhibaan ka tirsan dowladda federaalk ayaa ka hadlay arbushaad uu shalay kala kulmay wasiiro iyo xildhibaano xilli uu doonayay inuu xarunta baarlamaanka horteeda kula hadlo saxaafadda waa kan mubaarak cumar mubaarak oo warkan la diyaaraa xildhibaan daahir amiin jeesow oo maalintii shalay ay xildhibaano kale booq ku fareen eedeema uu ujeedin rabay dowladda federaalka ayaa waxa uu ka hadlay tillaabadii lagu hakiyey hadalkiisa jeesow ayaa sheegay in xildhibaanadii shalay loo soo diray ay ahaayeen kuwa liita aan wax tabar lahayn ayna yihiin kuwaasan dareerto ku nool oo loo sheegay in laga joojin doono haddii ay isaga hadalka ku celin waayaan waxa uu intaa ku daray in dowladda federaalka aysan runta rabin iyagana ay doonayaan inay soo bandhigaan xaqiiqada dalka ka jirta maya anu wax ma dareemaynin maya maya waxba ma dareemaynin sababtoo kuwaas meesha joogo ana hadda ma raba inaan idhaahdee raggan maanta gadaashayda lasoo safay oo liisoo diray raggii raggii daahir jeso barbardhigay maaha marka cabsi anay aan ka qabo ma laha kuwa ka waaweynaa jira kuwaas oo xoogaa awoodda ku faanaya hadday iisoo diri lahaayeen wax bay ahaan lahayd laakiin ninkan waxaa la yidhi niclaada ilaasho daahir hadalka maaragtay qofka is hadlin muxuu ahay ka daba hadal markiis ka daba hadlo ma hadli kartid ayaa loo soo diray intii marka waa nin la yiri ilaasho niicdaas waa lagaa qaadaa haddii daahir hadlo run in la sheego lama rabo war annaga run dhab ku hadalaan rabnaa oo runaan rabnaa oo dalkan waxaana xaqiiqda ahayn in looga hadlo ma rabno si kastaba ahaatee hadalkan ka soo yaray daahir amiin jeesu ayaa ku soo aadaya xilli uu shalay buuq ka dhashay xarunta waxaa loogu yeero baarlamaanka taas oo ay goobjoog ahaayeen xildhibaanada dowladda federaalk iyo xasan sheikh iyadoona la arkaya muuqaal lagu faafiyey baraha bulshada oo muujinaya xildhibaano ka tirsan dowladda federaalk ku hardamaya saxaafadda horteeda iyagoona ka soo horjeeday hadaljeedinta daahir amiin jeesow maamul kala baxay puntland ayaa sheegay in dowladda federaalka ay dhibaato soo jireena ku hayso taliskooda iyagoona ku eedeeyay inay tahay dowlad daciif ah oo aan la dagaalami karin xarakada mujaahidiinta al-shabaab mar kale iyo cali aadan xasan maamulka la baxay puntland ayaa sheegay in dowladda federaalka ay cadaadis iyo arqalad ku hayso iyagoo aanan awoodin inay iska difaacaan xarakada mujaahidiinta al-shabaab maxamuud caydiid darir wasiirka warfaafinta puntland ayaa ka jawaabay eedeyn kaga timid dhinaca dowladda federaalka wuxuuna sheegay in xiriirka puntland iyo dowladda federaalka uu yahay mid ay ka dhexayso dhibaato soo jireen ah islamarkaana xukuumadda muqdisho ay dadaal ku bixiso arqaladeynta maamulka la baxay puntland sidoo kale wasiirka ayaa xusay in dowladda federaalka ay ku guuldareysatay la dagaalanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyagoo magaalooyin ka qabsanaya ciidamadeedana xasuuqaya wa garanaysaa doorashadii inay naga nala dagaalameen oo ay nagu fureen jabhado magaalada caasimada ka howlgala iyo magaalada boosaaso intaba halhalgeliyey muxuu ahaayey soo jireen bay arrintaasi ahayd iyagoo maalin walba al-shabaab koonfurta magaalooyin ka qabsan oo ciidamadii qaranka xasuuqayso maamulka la baxay puntland iyo dowladda federaalka waxaa ka dhexeeya khilaaf marar badan soo noqnoqday iyagoona hawada isku mariyey eedeymo kala duwan warkan dhegeystayaal duhurnimadan wuxuu idinkaga imaanayaa redio al furqaan markaana warka dibadda xabaalwadareed cusub oo ay ku jiraan meydadka tobannaan ruux ayaa laga helay dalka suuriya wakaaladda wararka suuriya ee lagu magacaabo sana ayaa shaaca ka qaaday in mas-uuliyiin ka tirsan dalkaas ay sabtidii shalay heleen xabaal wadareed ku yaala gobolka daraca ee koonfurta dalka syriya wakaaladda oo hadalkeeda sii wadata ayaa sheegtay waaxda ammaanka dadweynaha ee magaalada israa ee ku taala baadiyaha dhexee daraca ayaa heshay xabaal wadareed ay u badan tahay inay ku jiraan meydadka in ka badan konton ruux wakaaladda wararka ee sana ee laga leeyahay dalka syriya ayaa tilmaamtay in laamaha ammaanka ay ka heleen xabaashaasi goob fariisin oo ahayd guutada afar iyo soddonaad ee almasmiya taasoo taabacsaneed nidaamkii dhiigicabka ahaa ee talada laga faramuruujiyey ee dalka suuriya ee hogaaminayay bashaar al asad halkaas oo markii hore laga soo saaray meydadka shan ruux wakaaladda suuriya waxay sheegtay in qiyaasaha ay sheegayaan inay jiraan in ka badan konton meyd oo kale iyadoona xustay in xaaladaha cimilada jira ay caqabad ku yihiin in la gaaro magaaladaasi bishii janaayo ee lasoo dhaafay sanadkan labada kun shan iyo labaatanka xabaal wadareed ayaa laga helay fariisin ay ciidamada bashaar al asad ku lahaayeen magaalada alsanameyn ee baadiyaha waqooyi ee daraca warkii dhegeystayaal duhurimadan idinkaga imaanay idaacaddii islaamiga ee alfurqaan waa inaga intaa